aan ku bilownay xafiiska hanti dhowraha guud ee dowladda soomaaliya ayaa dhowaan daabacay warbixin sanadeedka maaliyadda ee sanadka laba kun koob iyo labaatanka taas oo uu ku sheegay in shan iyo konton boqolkiiba wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku guuldaraysteen in ay markaasi meel mariyaan oo ay ka reebaan caddaymihii laga bixi laga bixin lahaa qasnadaha xisaabaad xirka hay-addaasi waxaa kale oo hanti dhowruhu uu sheegay in lacag ku dhow boqol milyan oo dollar oo wasaaradda maaliyaddu ay ka daysatay hay-adaha lacagta waa hay-adda lacagta adduunka i m f iyo bangiga dhexe ee soomaaliya haddaba arrimahan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay wasiirka maaliyadda soomaaliya waxaanu ugu horreyntii weydiiyey sababta ay hay-adda ama hay-adaha dowladdu diiwaan uga reebi laayihiin kharashaadka ka baxa kolley dee hanti dhowruhu isagaa u kuur galay arrimahaas laakiin waxaan is leeyahay dalkeenu waa mid hadda moogtay runtii curdina oo soo kabanaya oo hay-adihii inay moogtay institutionskii dowladda inay u shaqeeyaan sidii dee nidaam dowladeed ee casriga ee adduunka laga yaqaan oo dhan oo ay wixii soo galana ay moogtahay dee nidaam uu ku yimaado wixii ka baxayaan ay xisaab cel iyo muxuu ahay ay lahaadaan xisaab celin waa mid muhiima weeye laakiin anugu moogtay ma generalize garayn karo oo dhammaantood sidaas yihiin laakiin shaki igama jiro inay muxuu ahay weli ay curdi yihiin oo moogtahay ay ay ku jiraan barbaarin iyo barasho iyo muxuu ahay in la tareengareeya u baahan waxaanan isleeyahay hanti dhowruhu inta badan dee waxa weye hay-adaha dowladda inuu muxuu ahay waxa ugu muhiimsan ay tahay inuu tala siiyo sida ugu habboon ee ay arrimahani ay ku muxuu ahay ay ku maarayn karaan inuu taladiisa siiyo inuu inuu muxuu ahay digniin siiyo inuu kadibna uu muxuu ahay dhaleecayn iyo markaasi dee muxuu ama muxuu ahay uu riboodkiisa markaasi kusoo daro marka waxa ka horeeya waxa weeye horta in nidaamkii la baro oo muxuu ahay guidelines oo muxuu ahay talooyin waxtara oo wax ku oola in muxuu ahay horta marka hore la siiyo lagu tababaro muxuu ahay waxa ay soo marayaan marka antidhowruhu si dhow buu ula socdaa arrimaha muxuu ahay miisaaniyadda dalka arrimo awra isagu xitaa moogtay qaarkood oo moogtahay inuu isagu xisaabiyo shay kastabana oo uu moogtahay intaana xisaabta dambeba la gaadhin uu bilowgeeda uu la socdo oo badan baa jira oo muxuu ahay runtii uu muxuu ahay uu ka hortagi karo ayaa jirta intaanay dhicinba ka hor marka waxaan is leeyahay de anu ma ma guus ma camimi karo moogtahay laakiin hay-ado badan oo u baahan in muxuu ahay la gardaadiyo oo muxuu ahay la tababaraayo inay jiraan shakiigama jiro waayo qodob uu sidoo kale hanti dhowruhu taabto waxay ahayd lacago laga deynsaday i m f ta iyo lacag laga deynsaday bankiga dhexe ee soomaaliya marka adoo kala qaadaya taa i m f ta waxaan uga faa'iidaysanayaa soomaaliya hadda wax ma soo deysan kartaa hadday soo deysan karto maxay shuruudaha ku xiran hanti intee leeg bay soo deysan kartaa
soomaaliya hadda xaaladda iminka ay ku jirta dayn cafiska programka muxuu ay ku jirtaa runtii ma saamaxayo inay dayn soo cafis dayn soo qaadato mid guud ahaan noqoto iyo mid dibad mid intaba muxuu ahay dayn inay qaada tahay ma jiro marka muxuu ahay nidaamkaasi wax badan baanay ku waayaysaa haddii muxuu ahay daynka noocaas oo kale qaadato laakiin waxaan is leeyahay arrinta daynka muxuu ahay i m f ta muusan ahayn dayn ay soomaaliya weydiisatay ma ahayn waxa uu ahaa waxaa loo yaqaano reserve allocation in muxuu ahay meelayn muxuu ahay arrimaha reserveka bangiyada manaha bangiyadu kaydka bangiyada la xoojinaya ee bangiyada adduunka oo waxay moogtahay markii uu dhacay cudurkii covid nineteen uu dhacay dowladuhu waxay isticmaaleen kaydkoogii muxuu ahay bangiyaday isticmaaleen kaydkaasi hadduu xoog u yaraadana waxaa dhacaysa inuu interest rateka iyo muxuu ahay dulsaarka lacagaha iyo suuqu isbedelayo maxaa yeelay wuxuu ku xidhan yahay muxuu ahay adba kaydka xoogga kaydka oo haysto muxuu ahay bangi kastaba marka sanduuqa muxuu ahay bangiga adduunku wuxuu sameeyey inuu lacag badan ugu talagalay wadamadii xubnaha ka ahaa bangiga maxaa ujeedaa sanduuqa lacagta adduunka xubnaha ka ahaa inuu lacag ku xoojiyo kaydadka ay haystaan si ayna muxuu ahay dhaqaalahaasi aanu moogtahay aanu degenaansho la-aan ugu dhicin marka innaga intii nagaga soo hagaagtay bay ahayd adduunyada dhan baa loo qaybshay innaga waxay nagaga soo hagaagay boqol iyo muxuu ahay dhowr iyo lixdankaas ood sheegtay iyo muxuu ahay nagaga soo hagaagay marka lacag la dhigayay bangiga si loogu xoojiyo kaydka bangiga ayuu ahaa lacagtaasi markaa haddii dee aad ka maarmi weydo oo duruufta kuu geyso waa la isticmaali karaa si aad ugu kabto muxuu ahaay runtii muxuu ahaay kharashaadka aasaasiga ah marka waxaan isleehay dee xukuumaddii lasoo dhaafay waxay u aragtay inay ka maarmi weyday marka lacagtii bangiga la dhigay bay ka qaadatay oo micnaha ku noqonaysa dayn laga qaatay bangiga laga qaatay waxay markaasi ay noqonaysaa marka taasaa muxuu ahaay ay ku bixisay kharashaad muxuu aha kharashaadkii ay dawladda ku socodsiisay muddo sanad ah ay ku socodsiisay daynkaasi soo qaadashadiisa imfta marka laga soo qaaday ma baahnayn markaa de wax la weydiista imfta ma ahayn laakiin marka bengiga laga qaadanayo de bengigii dawladda weeye taasi waxa u baahnayd in muxuu ahay ama golaha wasiiradu ansixiyaan ama baarlamaankaba dee muxuu ahay la horkeeno laakiin dee sida muuqata baarlamaankiina muuna shaqayn oo doorasha lagu jiray dawladdiina xukuumaddii joogtayna malaha waxa u garatay dee inaan laga maarmi karin haddii kale dee dalka howlihiisoo dhan istaagayaan marka arrimo waxa u dhaceen maaha de in dibad laga qaatay oo ku talagal ahayd laakiin waa lacag muxuu ahay kaydka bengiga kamid ahayd laakiin bengigu aanu lahayn oo lacagta weli ay leedahay sanduuqan lacagta adduunka laakiin oolaya muxuu ahay kaydka muxuu ahay bengiga dhexe waa gartay marka lacagtan dulsaarka ah interestiga ee afar iyo tobanka milyan iyo lixdan boqole kun ah ma i m f taale mise bankiga dhexe soomaaliya
ugu dambeyn waxa iskale i m f taale lacagtan marka muxuuha lagu xoojinayo kaydka bangiyada lacagtaa haddii aad isticmaashana dulsaar baad bixinaysaa haddii aad isticmaali weydo iska taalana waxba lagaama rabe meeshaas iska oolaysaa si a u ilaaliso xoogga muxuu ahay kaydka yaala bangiga ay u ilaaliso markaas waxaa lagu ilaalinaya keliya mogtay suuqyada innagana dee suuqa lacagtii maba jiro ujeedada laga lahaa noocaasay ahayd laakiin muxuu ahay maysan ahayn hadday taalo lacag moogtay la iska rabo dulsaar waxayse ahayd lacag haddaad isticmaasho oo muxuu ahay aad lacagtaasi aad moogtahay qaadatood ku bixiso kharashyadaada waxaa kugu waajibaya muxuu ahay dayn wax kugu waajibaya muxuu ahay inaad bixiso dulsaar inaad bixiso marka inagu waan isticmaalnay marka waa inaan muxuu ahay dulsaarkiina bixina lacagtiina markii laynooga baahdo bixino ayay noqonaysaa haddaan lacagtii sideedii iskaga celino oo moogtahay intii in leeg ay taalo bengiga oo ma baahnin inaan dulsaar bixinay waa moogtahay waa lacag kaydkii oo weli u yaala sanduuqa muxuuha lacagta adduunka u yaala u noqona in muddo ayaa laga hadlayay in la daabici doono lacag shilin soomaaliya qorshahaasi miyaa la iska laalaabay meel baa lagu duuduubay mise wuu nool yahay hadduu nool yahay maxaad wararkii ugu dambeeyey noo sheegi karta qorshaha lacag samayntu waa mid had iyo jeer taagan weeye oo tan iyo muxuu ahay runtii de ilaa tobankii ama aduga ugu yaraan toddoba sideedii sana u dambeysayba dareenkaasi mid jiro oo moogtay nool buu ahaa marar badan baana runtii muxuu ahay laisku dayay in muxuu ahaa lacagtaasi la dedejiyo oo lasoo saaro laakiin arrimaha hortaagnaa waxay ahayd laba arrimood midi waxay ahayd arrinta maaliyadda mogta ama lacagta adag in lagu soo daabaco ay tahay ay u baahan tahay in lagu soo daabaco iyo dee lacagta muxuu ahay lagu ilaalinayaba marka maaliyadda ayay ahayd wuxuu u baahnaa lacag runtii aan yarayn oo miisaanyadeennuna aanay qaadi karayn sanduuqa muxuu ahaa maxaa ujeedaa ee bangiga adduunka wuxuu ku qiimeeyey ilaa toddobaatan milyan toddobaatan milyanna markaa ma qaadi karto miisaaniyadeennu waxay u baahnaatay in muxuu ahay la helo kaalmo la raadiyo oo muxuu ahay adduunka laga doono waxaan isleeyahay bangiga adduunka laftiisa arrintaa door buu ka qaatay dhowaan ayuu markaasi muxuu ahay wuxuu go-aamiyey in muxuu ahay lacagta ku dhow kala badan ma ka badan dhowr iyo afartan milyan in loo in muxuu ahay dhinacooga iyagu keenaan soddomeeyo milyanna markaa la raadiyo sidii muxuu ahaa lagu soo lagu loo heli lahaa lagu soo intaa loogu biirin lahaa taasi waa dhinaca maaliyadda wey oo weli taagan dhinac kalena waa dhinaca farsamo oo bengigu inuu isku diyaariyo inuu lacagtaa inuu lacag samaynta iyo ilaalinta qiimaha lacagtaasi suuqeega inuu muxuu ahaay runtii isu diyaariyo arrimihii loo baanaayo agabkii asaasiga ahaa iyo farsamadii aqooneed ee markaasi loo baano monitory management in muxuu ahaay in la sameeyo ta kale muktiyada ku lifaaqan waxa weeye in heshiis wadareed laga galo lacagtaas iyo siday dalka ugu baahi lahayd oo fiscal federalismkii ku xidhan oo dowlad goboleedyada iyo wasiirada maaliyadda iyo wax oo dhan laga heshiiyey iyadana lacagta muxuu ahaay runtii lasoo daabilaha taasoo iyadna wadahadalkeegii arrimaheegii ay socdaan iyo in la sameeyo markaasi muxuu adeegii kaabayaashii loo baahnaa ee muxuu ahaay lagu maamuli lahaa lacagtaasi marka arrimahaasoo runtii isbiirsaday baa dib u dhiggaa sameeyey laakiin waxaan isleeyahay hadda oo loo hayo lacagtii badhna loo hayo barhkii kalena loo raadinayo bangigiina uu meel fiican soo gaaray central banki inuu maamuli karo soona saari karo lacag qiimalo muxuu ahaay dalka ulahaado waxaan isleeyahay waa xilligii ugu wanaagsanaa ee hore loo dhaqaajin lahaaba lagu jira
wasiirka maaliyadda soomaaliya ayuu ahaa oo u warramayay haaruun macruuf halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si tooso idinkaga imaaneysa magaalada washington